doctor cabdiraxmaan cadow aadan oo bartay cudurada guud islamarkaana ka howlgala magaalada juuhar ayaa ka hadlay daaweynta iyo qaadashada dawooyinka qaar ee saameynta ay ku yeelan karto dadka uu ku dhaco kansarka kansarka ayaa kamida cudurada ugu halista badan ee caalamka ka jira iyadoo soomaaliya uu hadda ku soo badanaya mana lahan dawooyin lagula tacaalo marka laga reebo daawooyin kaalmaati ah ditoorka ayaan weydiiyey sida uga haboon ee loola tacaali karo cudurkaasi kansarka kansarka daawooyin keena oo muxuu ahay way jiraan laakiin mar waliba waxaa muhiimsan qofkan haddii tusaaloo kale qofka daawo la siiyo dhakhtarkiisa la tashado oo la xiriiro daaweyntiisa markaa ase au imaana kansarka kansarka noocyo badanaa loo daaweeya horta mid ugu muhiimsan waxaa waaye jaritaan waaye oo in qofka qaliin uu galo kansarka nooca weliba oo aan faafin oo kansarka aan ahayn oo binaynka loo yaqaano kaasoo kale in la jaraa muhiimsan kuwa qaarna waxaa jira waxaa loo qaato daawooyin loo yaqaano chemotherapy oo joojinaya in muxuu ahaye kansarkii uu zaa-id usii faafo dabcan waxaa jira muxuu ahaye qof dadka qaar in loo sameeyo xubintii markii oo la jaro oo kale in xubin kale lagu abuuro dabcan xubin kale marka qofka lagu abuuro waxay keenaysaa in muxuu ahaye jirkiisa la siiyo daawooyin badan oo difaaciisa hoos u dhigaayo difaaciisa markuu hoos u dhaca marka waxaa la diidayaa in organkii iyo organ qofkan xubinta cusub oo lagu tallaalay iyo jirkiisa caadiga hore inay isqaataanaa la raba marka difaaciisa yaa dib loo dhigaa si xubintan ay meesha ugu tallaalanto annagana hadda waxaa ku jirnaa waqti oo cudurkan coronavirus uu jiro coronavirus marka maadaama uu jiro waxaa imaanaysa marka qofkii daawooyinkan oo qaadanayo oo difaacii jirka hoos u dhigaayo cudurkii inuu ku dhaco marka oo qofkii markaa covid nineteen-kii uu ku dhinto marka saameyntaas oo noocaasaa jirto mar waliba waxaa wanaagsan marka inta xilligan lagu guda jiro dadka kansarka qaba inay dhakhaatiirtooda telo health waxa lahaa jiro oo dhakhaatiirtooda ay kala xiriiraan qaab oo online ama taleefon ay ka wacaan aysan tegin goobaha dadka ay ku badan yihiin haddii ay tagayaanna sidii aan soo sheegnay in ay maraan sidii loogu talagalay ee saxda ah oo in lagu taxadiray ay tahay cudurkan coronavirus uuna dhegaystaa mar waliba talooyinka ay bixinayaan bahda caafimaadka oo dhan iyo heedaha caafimaadka ku shaqeeya iyo dhammaan wasaaradda waxaana jirta inuu qaabab kala duwan ugu dhaco dadka iyadoo ay jiraan qaarkood in la jaro xubin ka mida xubnaha ka soo baxay jirka ee kansarka loo yaqaano islamarkaana hoos loo dhigayo difaaca qofka si ay u qaataan xubnaha jirka qofka kan cusub iyo kii hore ee qofkaasi markaasi lagu tallaalayo ama la rabo in lagu abuuro sida uu sheegay ditoorka si kastaba ha ahaatee waxaa kusoo badanaya soomaaliya cudurkan kansarka oo qaabo badan dadka ugu dhaca mana jirto ilaa iyo hadda dawo rasmi ah oo lagula tacaalo cudurkaasi aafeeyey caalamka oo soomaaliyana ay ka mid tahay